Dhibaatooyin badan ayay hooyooyinka Soomaaliyeed kala kulmaan marka ay ku jiraan xilliga dhalmada ah, waxaana u sii dheer in ay qaarkood aysan helin daryeel caafimaad. Waxaa jira haween ah umuliso dhaqameedya kuwaasi oo ka umuliya haweenka xilliga dhalmada, sida ay dhakhaatiirtu sheegeen.
haweenka uurka leh yaan qaabilsanahay marka haweenka waxaa keenahaya dhibka gabdhihii yaryaraa oon sanadkooda gaarin oo afariyo toban jir ama saddexiyo toban jiraan ragga lagu darahayaa uur bay yeeshaan kafkooda wuu yaryahay dhalmada iskama xamili karta saasna way keentaa qafka kafkeeda yarna wuu keenaa xaaladaha maanta lagu jirana eh, maaragtay ha iyadoo maaragtay gabadhi aan sanadkeeda go-ana gaarin oo nin lagu daro oo maaragtay loo guuriyo oo markaas ay uur qaadana uu kafkeeda yaryahay oo ilmihii soo mari karin ayaa keena dhibaatooyinka ugu badan ee maanta gabdhaha lagu qalahaya waxaa jira xanuuno fara badan oo dumarka ku dhaco kuwaas oo kuwa waxaa jiro ilbgaleenka inta yacni een, gubniinka ku sheega inta lagu suubiye qaarkood uu xirmo ayna furno u baahan oo kaleeto een, qalimada noocaasa qalimo waxaa jiro ee, aan sameyno oo ku dhaca yacni haweenka oo markay dhalayaan kaleeto aan la- aan la xiriirin een, isbitaalka aan tegin oo ku dhalaan een, dhaqameedka ku dhalaan gabdhahaas kaleeto waxay isku furmaan kaleeto caqabada caqabad badan ka imaata ayana qalimada noocaas loo sameynaa een, waxaa kaloo jiro xanuuno waxaa jira haween ku dhaco laakiin loo malaa in waxyaaba yaryari hadhowti na ka dhalan kara depression Een, waxaa jiro een, gabdhaha een, intaas uurka qaadan ka hor xanuuno caafimaad sida dhiigkarka kaleeto sokorta kaleeto gabadhaasna marka uur qaado wax soo noqon ilmasna kasoo halaabaan gabadh ayadan isma oga isbitaal mays teginin een, xanuun yara basiida qabtaa laga yaabo haddii waxyaabo yar ay ka isticmaasho oo xalkan inuu ilaahay mid u nooleeyo waxyaabo badan waxaa jira u baahan in bulshada loo wacyigeliyo tusaale ahaan oo kaleeto waxaa kaloo jira barnaamijkan ha- oo gubniinka haweenka oo caqabad fara badan dumarka ku haayo dumarkana way iska aaminaan een, dhibaatooyin badan la kulmaan oo xataa inay aq- in gabadh uur qaadayso kaleeto in ilmagaleenka inta isku dhigo lasoo- laga saaro kaleeto iyadoo weli da-aadeeda gaarin yacni dhalmagoyska oo soddon sano afartan sano aan weli gaa yacni da-daas aan weli ga- si fiican u gaarin marka waxaan kula talin lahaa in een, dumarkan ay ka taxadiraan barnaamijkan gubniinka ee sameynaya umuliso dhaqameedka